anugu waa xanuunsaday xanuunkay hayana mid aan qiyaasi karo ma ah waa abwaan wacyigeliya bulshada iftiimiya nabadda iyo midnimada astaan soomaalinimona huwan hayb qabiil ajir maaha hunguri tubaako maaha hoohaayo duulo maaha hooyaalay geeraar maaha waa kaa helaa jacayl maaha waa lixdan iyo toddoba sano jir in ka badan konton sano cimrigiisa ku mashquulsanaa hoga tusaalaynta shacabkiisa soomaalay jidaranay jirrib iyo dilbadanay qarankeedii jebsaay jaahil aabbaheeday qaxootiga jeclaatay dibadda u jajabanay dalkeedii ka jiday jaahil aabbaheeday shakhsigan ka hadlaya waa abwaan khaliif muuse samatar abwaan sanyare oo si mugla looga yaqaana gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo baraha bulshada waayadii hore waxaan samayn jiray bulshadu way ogeyn waxaan ahaa nin bulshada u hadla waxaan ahaa nin dadweynaha u hadla waxaan ahaa dadweynaha raacsan xanuunkii waa iga bixinayahay daawana ma haysto cid bulshada waxaan ka codsanaya in xanuunka ayla badbaadiyaan iga badbaadiyaan inay waxay la qabtaan abwaanka waxaa helay xanuun lagu malawan yahay inuu yahay kansarka dhuunta balse wax laga qaban karo haddii anigu waxaan ahay ninka gacanta ku haya ee ay ilmadeerka yihiin ee gurigiisa joogaan ahay warbixin yar haddii aan ka dhawan muslimiinta aan u sheego ninkan markii hore xanuunku xanuun baa iska soo hayay wuxuu yahay maana garahaynin al'aanna hadda ariba ma garahayno laakiin muddo saddex bilood laga jooga ayaa cunadii laga joojiyey cunadiiba wax dib uga degayaa la waayay haba yaraato naf iyo jismina waa u baaba-ay waad u jeetaan oo wada aragtaan marka sidaa darteed waxay naga fursan weydey inaan anigana maadaamaanu qaxooti joogno waxbana aan ahaynin inaan u bandhiganno islaamka muslimiinta iyo dadka maxmediyada inaan u bandhigno bay naga fursan weydey sidaa darteed ninkan saddex bilood buu cuni waayey raashinkii ka degi waayey mushaaladii ka degi weydey biyihii ka degi waayeen jirkiisii baa matqana bal dhammaanaya oo calool aan waxba gelin oo aad oo ku hays ayuu ahaa laba asbuucyadii hadda ugu dambeeyey waxaa nafqa u ahaa bahal faleenba ah oo gacanta laga xidho ayaa ilaa waktigaba u ahaa matqanayay nafaqo u ah waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiican wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni aqiih nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam qofka walaalkaa intuu qofku cabdi addoonku intuu caawinayo ilaahay inuu caawinayo kama zuuliyo waxaan ummadda islaamka iyo muslimiintaba u sheegayaa inaad soo caawisaan addoonkaas abwaankaa soomaaliyeed ee ujeedaan inaad soo caawisaan oo sidii meel loogu qaadi lahaa oo waxaan wuxuu yahay loo ogaan lahaa oo mataqaanaayo baldaawadiisii iyo nidaamkiisa inaad nagu soo caawisaan baanu dadka islaamka ah ka codsanaynaa cunaha ayaa xiran wax ma laqi kara hadalkana wuu dhibi isbitaal xeryaha ka baxsan dabiib iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay alla kasakoona ummadda soomaaliyeed ayuu jawaab dabacsan ka sugayaa
anu wax bulshada dhibkeeda ma sameyn anu wax unaan samayn jirin waxaan ka codsanaya wixii magaca soomaaliyeed ah wixii magaca islaam ah in xanuunkaa wax laygala qabto xanuunkaa wax laygala qabto waa laga yaaba inaanan labaatan maalmood soddon maalmood hataa caana inayna cabin oo ilaahay u nooleeyo unu iska noolaado marka waxaa weye wax layla qabto qofkayga nacaya muslima layla qabto wuxuu la ilmeeya duruufta xanuunka iyo daryeel xumada aysan cidna uga maciinin waxaan u ilmaynayaa hadde xanuunkaya iyo dhibkiisa iyo waxqabad la-aanta iyo sidaan isaga fadhiyo yaanu ilmaynaya waxaan dareemayaa xanuun aan iga bixin waxaan dareemayaa waxtar la-aan adduunku igu hayo inkastoona adduunka inta badan u bandhigin hadda wuxuu gurmad iyo gargaar uga baahan yahay soomaalida aniga iyo adigaan ka mid nahay xeryaha uma joogaan waalid walaal iyo waxuu dhalay wuxuuna dulsaar ku yahay qof ay ehel iyo qaraabo koro yihiin haddii shalay la jeclaa maanta ayuu noo baahan yahay waana muhiim inaan muujinaa naxariis iyo danqasho bini'aadannimo waxaa si naxariis leh looga codsanayaa muxsiniinta soomaaliyeed rag dumar qurbajoog iyo qorax joog inay soo caawiyaan abwaankan soomaaliyeed ee silaca saxariirta iyo dayaca wajahaya maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista nadhaab